bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada meel kastoo aad joogtaan barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida waa subax talaada ah taarikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha disembar sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida oo idinka imaanaya magaalada muqdisho waxyaabaha ugu waaweyn ee saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaan jirinna waxaanu leenahay ma jirto waxa aad ku hadlaysaa ee lagu hadlayo meelahaan ka maqmaqlayna wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraan madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami oo sheegay qoraal uu horey u saxiixay inuusan ahayn mid baalmarsan dastuurka puntland waxgaradka iyo nabadoonnada gobolka bari oo qayladhaan weyn ka muujiyey xaaladda amni ee gobolka bari kooxda banaadir oo ku guulaysatay tartanka kubadda kolayga oo maalmaha maamulada dalka uga socday magaalada garowe wax lagu qancinayo anigu ma aqaano oo hadda wixii taagnaa waxay ahayd keliya uun saddex xubnood somalilan iyo puntland dhex yaalaba ahayd wixii meesha yaalay saddexdaas waxay ku dhex jirtay konton iyo afartii marka ma garanayo sabab inta la baxo dastuurka loogu tunto iyo siyaasi xooj jibriil oo dhaliilay go'aanada madasha kuna tilmaamay kuwa baalmarsan dastuurka dalka waxaa intaas dheer xubnihii ganacsiga wargeysyada cayaaraha marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo weriye xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
mahadsanid maxamed cabdulaahi kooshin bismi illaahi raxmaani iraxiim booliska dalka yuganda ayaa sheegay in ugu yaraan soddon ruux ay dhinteen kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen shilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay harada lagu magacaabo lake alberta ee ku taalla galbeedka dalkaasi rakaabka doontu waxay u badnaayeen koox kubadda cagta ciyaarta iyo taageerayaashooda oo u socday ciyaar saaxiibtinimo boolisku waxaa kaloo ay sheegeen in rakaabka uu ka badnaa tankii ay qaadi kartay doontu islamarkaana ay heese qaadayeen taasina ay sababtay shilkaasi waxaa kaloo lagu soo warramayaa in doontu ay ku degtay biyo aan hir badan lahayn oo aan kacsanayn taasoo ahayd biyo aan dhaqdhaqaaqayn shan iyo toban qof ayaa la soo badbaadiyey shilalka ayaa caadi ka ah harada lag alberti halkaasoo doomaha la buuxdhaafiyo islamarkaana aan tayo wanaagsan lahayn ay ka gudbaan ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa lagu toogtay magaalada jikaago ee dalka maraykanka inta lagu guda jiro fasaxa kirismaska toddoba ka mid ah dadkaasi ayaa waxa ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaadhay tiradaasi ayay diiwaangeliyeen muddo siddeed iyo afartan saacadood ah waaxda booliska ee jikaago sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen booliiska waxay ka dhigan tahay inuu kor u kacay dilalka toogashada tan iyo sannadkii lasoo dhaafay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waddanka maraykanka khilaafaadka kala duwan ee burcadda ayaa isku beddela gacanka hadal hubka laysku adeegsado magaaladaasi jikaago sannadka dabayaaqada ah ee labada kun iyo lix iyo tobanka jikaago waxaa ka dhacay toddoba boqol afartan iyo shan xaaladood oo dil ah kontan iyo afar kun oo qof ayaa laga daadgurayey magaalada exburg ee koonfurta dalka jarmalka kadib markii shaqaalaha dhismayaasha ay heleen bamba weyn oo aan qarxin oo dhulku ku aasnayd islamarkaana ka hartay dagaalkii labaad ee adduunka bambadaasi ayaa tankeeda lagu sheegay hal dhibic siddeetan oo keentay in dadkaasi loo raro qiyaastii meel u jirta hal dhibic shan kilomitir qaraxa inkastoo dadkaasi la daadgureeyey aysan haysan wax hoy ah ku dhowaad boqol muwaadiniin ah ayaa gabaad ka dhigtay garoon kubadda lagu cayaaro ee ku yaalla magaaladaasi koonaheeda halka qaar kalena ay u baxsadeen goobo kale mucaaradka koonfurta suudan ee s b l m ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore riij mijar ayaa cambaareeyey qaramada midoobay isagoo sheegay inay ku guuldaraysteen inay qaadaan qaraar ay ku soo rogayaan cunaqabataynta hubka koonfurta waddanka suudaan wakiilka kooxda hubaysan ee qaramada midoobay miyong kong ayaa waxa uu sheegay in go'aanka ay ku fashilmeen qaramada midoobay uu dhaawac qoto dheer u geysan karo dadka koonfurta suudaan kuwaas oo la kulmo weerarro hubaysan golaha maanka ee qaramada midoobay ayaa ku guuldaraystay jimcihii lasoo dhaafay inay qaataan qaraar maraykanku ay soo gudbiyeen taas oo ah in cunuqabatayn dheeri ah lagu soo rogo dalkaasi koonfurta suudaan inkastoo ay ka digeen saraakiisha qaramada midoobay inay suurtagal tahay in halkaasi uu ka dhaco xasuuq loo geysto dadka shacabka ugu dambaynna mas-uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegay in dabley hubaysan ay labiyo labaatan qof ku dileen gobolka waqooyiga ee kifo weerarkaasi ayaa ka dhacay meel ku dhow magaalada beni mas-uuliyiinta kongo waxay ku eedeeyeen fallaagada yuganda u dhalatay ee lagu magacaabo alberta democratic forces in ay ka dambeeyaan weerarradaasi waxaa jira warar kale oo sheegaya in qaar ka mid ah ciidamada kongo ay weerarkaasi ku lug lahaayeen tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa laga yaabaa inay sii kororto iyadoo meydad badan la aaminsan yahay inay ku jiraan kaymihii lagu dagaalamay labadii sane ee lasoo dhaafay magaalada beni iyo agagaaraheeda ayaa waxaa lagu gumaaday boqolaal qofood oo rayid ah warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saaka iyo dunida dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiya magaalada muqdisho iyo maxamed cabdulaahi kooshin mahadsan xuseen madax waxaa shalay magaalada garowe gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camay oo muddo ku dhow bil ku sugnaa magaalada muqdisho ee xarunta u ah soomaaliya ujeeddada socdaalka ee camay ayaa daaranaa xal siyaasadeed in laga gaaro saddex kursi oo ka soo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee dir waqooyi muddo dheer kadib arrintaasi markii xal siyaasadeed laga gaaray wafdiga madaxweynuhu waxa ay gaareen garowe shalay waxaana garowe ka jira guux siyaasadeed oo xoogan iyo hadahayn la xiriirta qoraal laba maalmood ka hor madaxweyne ku-xigeenka camay uu la saxiixay siyaasiyiin ka soo jeeda dir waqooyi oo lagu dalbanayo in la helo saamigii siyaasadeed ee gobolada waqooyi arrintaasi iyo arrimo kale isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi
waxaan maqlayay sharci baa la jabiyey iyo waxan baa la yeelay iyo sidan baa la yeelay sharciga aniga itusaya inaan cabdikariim kala hadlo nabadgelyada iyo horumarka ummadda ee diidaya inaan maxamed cumar carte la fadhiisto oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliyeed anigu ma garanayo caqligaasi meeshuu ka yimi waxaan hortiina ka qirayaa haddaad tihiin madaxdii iyo dadkii reer puntland hawsha meelaha lala maraya wax allaaliya wax ka jira inaanay jirin waa xaaraan weeye waa wixii madaxda lagu eedayn jiray eedaasna dee nin durbaan tuntay ilaaq dalbay annaga kii noo yimaadee wax naga waraysta wixii jirana waa u sheegaynaa waxaan jirinna waxaanu leenahay ma jirto waxa aad ku hadlaysaan ee lagu hadlayo meelahaan ka maqmaqlayna wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraan aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka dee madaxweyne cabdiweli unbaa naga sarreeya dalka waxaan u tagnayna dan bay ahayd runtiina boqolkiiba siddeetan iyo shan ama sagaashan ku dhow waana lagu hambeliyeeyey inta yaraa hadlaysana waxaanu leenahay haddii aad doonaysaan inaannu idin qancinano soo hor fadhiista annaga idin qancinayne waxaanad aad moodaa midhaheedii iyo maxsuulkeedii in la hayo xubnaheennii baan hellay karaamay iyo sharaf baan ku hellay ummaddii kale ee xitaa qaarkood qatanaayaan xubnahan loo kordhiyey baale haddaan puntland meesha maraynin waxba maanaan heleen marka waxaan leeyahay hawlaha la sheegsheegaya waxba kama jiraan haba yaraa taasa badnaatee waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa intii aanu maqlayn roobka dahay sidii guddoomiyuhu haddeerba u sheegayey waxaan rabaa inaan ugu horraysiiyo runtii inaan u diro tacsid tiiraanya leh madaxdii dowladda ee dhowaan magaalada boosaaso ee lagu laayey oo kolliba saddex sarkaal ahaa oo dawladda ka tirsan waxaan rabaa inaan tacsiya eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii u diro iyagana yidhaahda samir iyo iimaan kollay sharwadayaasha iyay ahaayeen sida wararku nagu soo gaadhayaan waxaad ka warhaysaan ilaa xalay waxaa lagu jiray howlgallo fara badan alxamdulilaah rag badan baa gacanta lagu qabtay qaar dhaawaca iyo qaar aan dhaawacaynba waa la hayaa welina waa lagu jiraa hawshana waa socotaa dadkii dadka laayay inay ku jiraan weli ma hubno waase la baadhaya insha allah biidni illah hawshanna ilaa lasoo afjaro ma ay dhammaan doonto madaxweyne ku-xigeenka puntland camay ayuu kaasi ahaa nabadoon cabduqaadir xarag oo ka mid ah nabadoonnada gobolka bari ahna afayeenka nabadoonnada gobolka bari oo la soo xiray raadiw daljir ayaa qayladhaan weyn waxauu ka muujiyey xaaladda nabadgelyo ee gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo saddex sargaal oo siyaaba isku dhowdhow loogu dilay magaalada boosaaso waxa uu sheegay in shacbiga looga baahan yahay isku duubnaan hay-adaha amnigana waxauu ku dhaliilay waajibaadkooda in ay gudan waayeen wariyaheenna xuseen cabdijimcaal xuseen madar ayuu warramay
aad iyo aad ba umahadsan tihiin radio dalfir iyo madar waa ini runtii waa ini aaga iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee puntland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa runtaa oo saa sheegtay dilal aada u fara badan baa dhacay dhammaan intii waa ka tacsiyeynayaa tacsidaan u dirayaa ummadda reer puntland gaar ahaan qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen intaa kadib runtii waan cambaareyneyna arrintaas falalkaa dhacay waxaana leenahay waa arrin aada u foolxun waxaasoo dhan haddana waxaba kasii daran sidii wax looga qaban lahaa in haddana aysan weli fulin oo mar labaad dhabarjab ku ah maamulka iyo iyo iyo dadweynahaba in arrintaa wax laga qaban waayo marka waan cambaareyneyna runtii waa gartay arrimahan sida aan la soconno waa kuwo isxigxigay haddana aada isugu dhawaaday dilalka ka dhacaya magaalada boosaaso intaba weli dad looma soo qaban maamulka iyo saraakiisha ammaankuna waxay sheegeen in ay ku daba joogaan waa maxay waxyaabaha dadkaasi loo qaban la-yahay maxay salka ku haysaa horta waa run weeye dabajoogu waa muddo wuu socday waa wax soomaalidu ay caadaysatay laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii dharaar ama maalin cad lagu dilo magaalada dhexdeeda oo markaa aanba la helin haddana raadkoodii waxa nasiib darro ah weye runtii aniga waxaan la hadlayaa oo si dhaba ula hadlayaa waxay tahay laamaha amniga iyo iyo maamulka degmada iyo gobolkuba runtii ma ay qaadan roolkii la rabay ama sidii loo rabay inay dadka wax ugu qabtaan maxaa yeelay ka hortaga waxa weeye ummaddu inay khatarta u diyaar garowdo oo ay markaa qorshe kule u leedahay ayaa muhiim u ah laakiin waxaa dhacay hadde way dhacayaan qadarku wuu dhacayaa laakiin waxaa dhacay in wax laga qabtaayo waxay u baahan tahay qorshe in laga leeyahay qorshahaasoo ah dadku inay isku xiran yihiin shacabka iyo maamulku ayna tahay runtii in laga jawaabo wax saxa in laga jawaabo ee wax qaldan oo aan dadka waxba u tarayn in la yidhaahdo waa ku raadjoognaa iyo weli waxbaa noo dhiman iyo waxaas waa wax soomaali gaashatay oo meel dhigatay waxa kale oo aan raba halkan inaan kaga hadlaa waxay tahay shacab shacabkii masaakiinta abaaraha iyo iyo iyo dhibaatada wadgaashatay oo runtii iyaduna magaalooyinka waxaa ugu maqaala ah haddeer waan ogahay in xar xarig iyo iyo iyo iyo handadaad iyo dhibaato haddana loo geystay dhexdoodii taasi waa iyaduna waa nasiib daro dadkii shacabka ahaa oo aan waxba dhinin oo runtii in iyagana xarig iyo iyo xorriyadoodii in laga qaado runtii arrimahaas oo dhan oo iskulansamay waxaan leeyahay waxay la mid tahay in in maamulku oo aada iyo aada dhaliil aan usoo jeedinayo maxaa yeelay ummaddu mas-uulkeeda waxaa laga rabaa inuu jawaab saxa bixiyo waxaa laga rabaa inuu waxqabad saxa keeno waxaa laga rabaa si wanaagsan in loo fekero oo dadkii iyo iyo magaranaysaa maamulkiiba la hagaajiyo dhexdooda qaabkeen loo hagaajin karaa baad is leedahay waxaa loo hagaajin karaa dadka in la wacyigeliyo dadku in magaranaysaa dhibaatooyinka laga hortago in dadku ay midoobaan u midoobaan waxa xun in laga hortago waxa fiican ciidamada iyo waajibaadkooda ay leeyihiin inay jirtaan maamulka iyo sidii ay ay magaranaysaa magaalada u maamuli lahaayeen ama dadkay u maamuli lahaayeen ama loo ogaan lahaa waxa khatarta ku ah iyo waxa u wanaagsan waa inay cad tahay marka anigu waxaan soo jeedinayaa waxay tahay dadkeenu runtii waa dad wanaagsan waa dad maamul jecel waa dad horumarka iyo wanaagga u saciya laakiin dhibaatooyinka iyo khataraha ku imaanaya waxay u baahan yihiin maamul wanaag bay u baahan yihiin ciidan tababaran oo akhlaaqiyan iyo qayimna bay u baahan yihiin ciidan garanaya runtii waxa waxa inay ka hortegi karaan ama difaaci karaan dadka ma garanaysaa loo baahan yahay in laga badbaadiyo khatarta kaasoo aan runtii aada iyo aada uga xumahay waxyaalaha dhacaya hadday sii socdaan waxaa lugta laga sii geli doono dabcan tashigaa looga baahan yahay in ummadda isu timaado oo laga tashado waxaa loo baahan yahay in magaranaysa arrimahaas oo dhan laga digtoonaado oo dadku ay isku meel uga soo wada jeedsadaan si magaranaysa ay arrimaheen oo dhan ay u noqdaan nabadii iyo xasiloonidii wada haysanay aan dib uga soo noqono magaalada boosaaso gaar ahaan waxaa loo baahayay shacabku inay is-abaabulaan inay waxqabsadaan haasaa muhiima
ciidamada iyo saraakiisha ammaanka waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadka dhibaatooyinka iyo dilalka geysanaya oo ay ugu dambeysay allah u naxariistay cornel cabdikariin xasan fardiye oo shalay lagu dilay magaalada boosaaso ciidamada waxay sheegeen in ay soo qaban doonaan kuraad kuna raad joogaan dadkii falalkaa dilalkaa iyo saxiixigay ka dambeeyey haba ugu dambeeya allah u naxariistay cabdikariin xasan fardiye marka qaabkee marka loo hagaajinaya abad isleeda والله طبعا هذا كلمة حسين شيء جيدا كبيري في صور جامعة الحربية عبد الكريم آه حسن كرية وأن آدي آد الرك أنا وآدي شيء في عنها اللي بدو هاي آد أنا بتاع سنين يا إلى من حريص ما كورادية لكن ثلاثين شيء إذا مضى طبعا أنا وحكي ما أرمي وحلي وحا أذكر لي شانو سئلت هاي هم وغدين ومثلا وحا آدي شيء موجيه hana la helo waxa aad sheegaysaa inay tahay wax saxa oo ummadda u qalma oo runtii ay ku samri karaan sababtu waxay tahay meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahayd meela runtii populationkuna aada ugu badan yahay lana lana fahmi karo waxa waxyaalaha dhacaya laga fahmi karo inay tahay inay magaranaysaa ujeedadooda iyo iyo barajicin dadkii in la barajiciyo oo lagu abuuro amni daro taasay u muuqataa marka anigu saraakiisha iyo ciidamada iyo nabad sugidda iyo booliiskaba waxaan farayaa inay waajibaadkii ummadda loo igmaday inay gartaan oo ka soo baxaan oo runtii aysan noqon waa daba joognaa iyo waa ku raad joognaa iyo hadda meel buu wax ku jiraan iyo dadaan waxba dhimin baanu ururinaynaa iyo salbiyo geynaynaa iyo waxaasi waa wax dhilaan macnaha oo aan dadka waxba usoo kordhinayn hawa uga digaaya insha allah waxaan rabnaa si dhaba in wax loo qabto
sidaan la socono ciidamadu waxay wax ku qaban karaan la shaqaynta shacabka shacabka oo la shaqeeya oo garab ay ka helaan ayay wax walba ku qaban karaan marka maxaa hortaagan wada shaqaynta shacabka iyo iyo iyo ciidamada dabcan waxaa hortaagan waa dareemi kartaa wada shaqayn la-aantaas waxa weeye waa wacyigelin la-aan waa uyeeritaan la-aan waa waa in dadkii loo sheegaa waxyaalaha khatarta ku ayo waxyaalaha la rabo in laga wada shaqeeyo in loo sheego weye laakiin haddee markii wax dhacaan in ummadii shacabkii haddana la xirxiro la jirrabo oo la dhibaateeyahay waxay keenaysaa in lasii fogaado oo dadkii aysan waxba wada qabsan marka way imaanaysaa waxaa laga rabaa in saraakiisha iyo iyo magaranaysa maamulka gobolka iyo degmadaba waxaa laga rabaa inay ay ay taqdiid wanaagsan ay ummadda ay xukumaan ay ku xukumaan waxaa la doonayaa inay sameeyaan wax la yidhaahdo laysu keeno in dadkasi waajibaadka uu leeyahay uu guto in la ilaaliyo amniga iyo istiqraarka guud ahaan maamulkana in loo hagaajiyo ay noqoto ma garanaysaa wax mar kasta anfac u ah ummadda anfac u ah taasaa muhiimadu tahay inay ummaddu u aragto laakiin ummaddu hadday lugooyo u aragto waxa socda waa wax aada u dhib badan marka ummaddana waxaan ugu baaqayaa runtii in iyaga dhexdooda iyo maamulkooda iyo kulligoodaba ay midoobaan kuna midoobaan inay gaaraan ahdaafdooda ah inay nabadoodana soo ceshadaan wixii khatartaas ku ana ay ka hortagaan nabadoon carag oo ummadan u warramaya ayuu kaasi ahaa cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid ah xildhibaanadii wakhtigoodu uu dhammaaday horeyna mar usoo noqday wasiirka dastuurka dalka ayaa si qoto dheer waxa uu u dhaliilay go-aanada madasha iyo sida aysan u waafaqsanayn dastuurka dalka soomaaliya waxa uu sheegay oo uu ka digay cawaaqid ka dhalan kara baaqyada caalamiga ee beesha caalamka iyo qayladhaanta ka soo yaraysa soomaalida gudaha gaar ahaan qabaa'ilka uu sheegay doorashada dadban inay tahay mid ay ka dhacday musuq iyo waxsdabamarin ballaaran islamarkaana aan dhag jaraq loo siin qaylada qabaa'ilka iyo cabashadaba waxaa u warramay raadiyo kulmeye oo ka mid ah idaacadaha bahawadaagta la ah raadiyo darjir waxayna muuqataa horta wax khaldan inay tahay markii laga fiiriyo meelo fara badan marka ugu horeyso in ummadda soomaalida ogaato waaye dowladda loo dhisan anaga ka bilaabo labadii kun iyo labaiyo tobanka waxay ku dhisan tahay dastuur la ansixiyey august geedii labada kun iyo labaiyo toban september tobankeedana dowladdii baa la doortay madaxdii baa la doortay marka dastuurkaas waa udub sharciyeedkii ay dowladdu ku istaagneed waa isla kaas wuxuu noo tilmaamayaa habka aqalka sare loo sameynayo wuxuuna leeyahay qodobkiisa toddobaatan iyo labo oo dastuurka wuxuu leeyahay xubnaha aqalka ee baarlamaanka federaalka waa inay soo doortaan dadka gobolka degan yani dadka shicibkaa soo dooranayo ayna ku doortaan doorasho qarsoodi ah tirada uu noqonayo aqalka sarena kama badan karaan konton iyo afar taasoo ku salaysan sideed iyo tobankii region ama ama ama goboleed uu soomaaliya ahayd sagaashan iyo kowdii ka hor oo halkii regionba halkii halkii gobol saddex lagu dhufto marka konton iyo afartii hadda waa lasoo cayinay waaba lasoo sameeyey waxaa ka dhiman keliya somaliland sala intay fadhiisteen madashi ayay waxay yidhahdeen waxaan ku daraynaa sideed iyo toban aqalkii sare oo waxaan ka dhigaynaa toddobaatan iyo wax la jira marka waxaan la yaabanahay meesha ay ka keeneen sideed iyo tobankaas kuraas maxaa yeelay jeebka uguma jiro annaga sharcigaan ku salaysanna sharciyadu waxay ku ogashahay keliyaa samayn kartaa laakiin sharciyad ay u ogashahay madashaan ma jirto tan kalena madashaan laftigeedu waa micno beeshayo waa tahay maxaad ku leedahay madasha go-aan kama gaari karto
hadda waa inta ku gaari karin horta ko waa qodob qodob dastuuraysan waayo dastuurka hadduu leeyahay konton iyo afar kama badan karto aqalka sare xaggee laga aadaa yani mas-uulka lagu bedeli karo waa in baarlamaan inta la tagaa lagu sameeyaa isbedel ama afti la geeyaa waddanka dhan laga dhex sameeya marka waa jaantaaroodan waa horta midaas mid tan kale waxa waaye madasha la micno beeshayo shaqadeedii iyo hawsheedii iyo yani meelay ku dambaysa lama yaqaano meelay ka simina lama yaqaano waddankan baarlamaan u lahaa baarlamaanka waa laga booday madaxda waddanka ku saraysa waktigooda waa dhammaaday baarlamaanka ninkii madaxda uu ahaa jawaari oo ogolaaday waxaa in lagu tunto waxaa ugu dambaysay shaqo augusta labaatankeedii baarlamaanka shaqadiisa waa dhamaatay augustay lasoo dhaafay september october november decembera lagu dhex jiro hadda dhamaanaysaa madaxweynaha taladiisa waa dhamaatay september tobankeeda ugu ekeed marka waxaan hadda la wado waa iska wax jaantaa rogan ah laakiin ugu daran oo ugu adag waxa waaye dastuurka haddii meel looga gudbo micneheed waxa waaye wixii lagu heshiiyey ayaa laga ayaa ayaa ayaa laga boodaya haddii sharci lagu soo wada heshiiyo aas-aasa haddii laga boodana waxay noqonaysaa fawdadii un in lagu noqdaa awalba fawdan ka nimid fawdada markaan kasoo baxno waxaa goorsan inta laisku yimaado wax lagu soo wada heshiiya in la samaysto marka haddana waa ujeedaa wixii lagu soo wada heshiiya waxaa layihi ha la garab maro marka taasna dhibaatay leedahay waa gartay saameyn caynkee ah ayay ku yeelan kartaa dowladda hadda cusub ee soo socota go-aankan madasha ka soo baxay saameyn weynay ku yeelanaysaa maxaa yeele saad og tahay ba hadda intii hadda la lahaa waa lasoo doortay oo aqalkii sare ahayd iyo aqalka hoose ayaaba laysku hoystaa hadda maxkamad baaba taaganba oo lama waa la ma maxkamadaynayaa hadda mataqaanaa soo baxday oo laleeyahay waxay ku samaysmatay si musuq maasuq ah iyo boob iyo dhac ah taasna in dadkii laga boobay keliya inay maxkamad aadeen ma ahe beesha caalamkaa soo dhex gasho soo saartay saddex beri ka hor war muftiyad ay dhehayso meesha wixii ka dhacay waa wax indhaha laga fiirsan kara ma aha waxayna ku saleeyeen inay tahay ay ku saleeyeen inay tahay doorashadii dhacday inay bac iyo dhac iyo mataqaanaa boob iyo musuq maasuq iyo laaluush iyo qafaal la qafaalay dad waa siday warqadda u qoreen in dad la qafaalay oo election geli lahaa doorasho geli lahaa inta la qafaalay meel lagu soo xirtay marka waxaasna ma aha doorasho ma aha marka wax kastoo hadda kasoo baxana waa xaaraan bay noqonayaan wixii kasoo baxa meeshaas haddii aanan hadda wakti baan haysanaa weli aan inta gadaal laysugu noqdo aan la siixin wixii khaldamay inta hadda taas laysku haysto waa dhantahay ilaa afartan kursi afartankaas kursi annaga waxaan soo jeednaa annagu ah qareemada u doodaaya dadka cabashooyinka keena inaan hadda la dhaarinin in shahaadooyin aan la siinin xubinnimadii in la joo- in la haki la geliyo doorashadii ilaa intaas ay maxkamaddu kasoo eh, gunaanadayso mataqaanaa qaraan kasoo gaarayso midaan aqalka salacana eh, hawshaan madasha ay gashay waa khaldan tahay waa hawl dastuurka aan waafaqsanayn Eh, waxaan ku boorin lahaa dadka hadda u tartamaya madaxtinimada oo dhahaya isbedel doonaan nahay haddaysan ka dhiidinin arrintan oo dastuurka lagu tuntay ma garanayo laftigooda waxa ay rabaan inay inay ka doonaan inay madaxtinimo u tartamaan
waa gartay marka ma leedahay een, waxaa lagu qarcinayaa ee, maamulada gobolada maadaama uu jiray ee, muran fara badan oo xasaasi ah in dad gaara lagu qarcinayo arrimahan
Eh, wax lagu qancinayo anigu ma aqaano oo hadda wixii wixii- wixii taagnaa waxay ahayd keliya uun eh, saddex xubnood oo somaliland iyo puntland dhex yaalaba ahayd wixii meesha yaala saddexdaas waxay ku dhex jirtay konton iyo afartii marka ma garanayo sabab inta la baxo dastuurka loogu tunto iyadoo qanaaca meel kale laga raadinayo iyadoo dastuurka la dhex joogo aan laga laga bixin dastuurkii ayaa qanaacdaas iyo iyo heshiisiin la gaari karaa haddii ay waaye mataqaanaa madaxda wadanka ay ka dhab tahay ay yihiin dad raba in wadankan meel eh, fiican oo nabada la gaarsiiyo laakiin haddii ay ka tahay nin walbabo meeshii aan madax ka noqday baan boobaya waana dhacaya waxaan rabaana samaynaya sida hadda u muuqato taana xal lagu gaari maayo waxay noqonaysaa un meesha laga yimid waqti hore lagu noqdaa hadda waa tahay xaq ma u leeyihiin madasha in een, go-aankan ay qaataan
may xaq uma laha sharcina uma laha xaqna uma laha aadaabna uma laha xataa waa ceeb waa runtii yani wax dastuur lagu soo heshiyo sideed kun iyo labaatan qofood oo odayaal dhaqameed ay soo xuleen oo qabaa'ilada iyo beelaha soomaaliya wada masalaayo dumar kale ay soddon boqolkiiba ka yihiin ayaa isugu yimid eh, labada kun iyo labaiyo toban iskoola bunsio oo fadhiyay laba laba sitimaan oo darsaaya oo ansixiyey dastuurka wixii ay soo ansixiyeen baa la rabaa lix qofood inay meeshan ku bedelato mugdi dhexdiis ku bedesho taasoo kalena xaaraan waay wax soconayana maaha
waa gartay marka ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinaya waxaan in dib looga noqdo in eh, la muujiyaa eh, geesinimo eh, ku dheehan tahay eh, hogaannimo mataqaanaa fiican ay ku dheehan tahay in la muujiyaa dadkaan madaxda isku sheegaya inaysan dib isugu noqdaan inay dhahaan war ummadan intaan soo boobi karno aan soo boobnee aan samaynayna waa khaldan tahay sidaan isugu noqono Eh, waxaan eh, ay ku dareen aqalka sare inay joojiyaan inta lagu muransan yahay kuraaso aqoonsameyada gaarayana in ayagana la saxo dib loo saxo oo wax xalaal ay kasoo baxaan labada kun iyo lix iyo toban haddii aysan kasoo bixin siday beesha caalamka tilmaamtay annagana aan aaminsan nahay labada kun iyo labaatankan meel kale xunaan kusii dambeynayna maxaa yeelay sida soomaalida tiraahdo na na wax ku dhashay na na na si foolxun ku dhashay eh, gabaal kama hagaayaan marka marka taasna waa waa waa digniin bay naga tahay cabdiraxmaan xoosh jibriil ayuu kaasi ahaa faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa gobolka shabeellada hoose oo warar naga soo gaaray ay sheegayaan in dagaalyahano gaaraya sagaal looga dilay kooxda al-shabaab kadib duqeymo cirka ah oo diyaaradaha kenya ay ku sameeyeen goobjoogo ku sugan goobta ay wax ka dhaceen oo daljir la soo xiriiray ayaa isagoo sababa amniyay u qaranaya magaciisa waxa uu ka warramay oo uu sheegay in guryo badana laga gubay dagaalyahanana laga laayay kooxda al-shabaab wariyaheenna waxa uu u warramay xasan haykal hay kale waxaan kuu sheegayaa xalay markii saacaddu markay aad leehaysa habeenimo ama ay- markay aheeday ayaa meel magaalo madaxa gobolka shabeelle ka marka oo dhinaca ah, koonfur galbeed ka xigta ayaa silixda markay diyaarada yani macankula wataan kuwa amerikaana ciidano soomaaliya kumaandoota bandhigool ka yimaadeen ay saddex diyaaradood ay tiilo lagu magacaabay eh, hantiwadaag ayaa lagu garaacay ma garatay waa gartay
waxaa halkaas ku guurtay lix guri iyo sagaal qofood oo sha- shabaab oo meesha ku dhimatay iyo laba qofood oo reeyada ma garatay waa gartay tuuladaasi eh, waa xageebay u jirtaa intee kilomitr u jirtaa gobolka waxaa u jeetaa sideed iyo sideed iyo toban kilomitr ayaa dhinaca galbeed koonfur galbeed ka yidha magaalmada gobolka shabeelle marka ma garatay waa gartay diyaaradaha noocee bay ahaayeen xagee weerar kasoo qaadeen Nooc- ma diyaar ma diyaarada ajnabi bay ahaayeen diyaaradaha diyaaradaha ajanabiga waaye ama ciidamada soomaaliya la shaqeeyo waaye baladoy la meelaya garoonka baladoy hore oo ciidanka intaanka soo kaceen ciidamada soomaaliya oo kumaandoosa la socdeen saddex diyaaradood ahaayeen meeshii waa bamgareeyeen bamgareekaba waa degeen sida dadkii iishii aan markaas waxaan jooga shalmuud gariirka waa maglaynay waxaa maxaan ku dhaha meeshii marka ay degeen waxaa meesha ku dhimatay eh, sagaal kamid ah maxaan ku dhaha shabaab iyo laba ciid ah iyo lix guri oo ku- meesha ku gubatay oo qaar shabaab deganaayo iyo qaar shacab deganaayo ma garatay waayahay goobtii marka hadda een, weerarkaasi lagu qaaday ee ciidamada aad sheegaysid een, diyaaradaha watay iyo een, ciidamada dawladda oo isbahaysanayay marka een, hadda yaa ku sugan iyago meesha hadda waxaa kusoo maxaan kuri shabaabkuna kusoo noqday ciidanka nimankaan hala hayd ma jiro howlgal ba galeen markii ay bamgareeyeen sidii dadkii ii sheegay maxaan ku dhaha waxa yani dhowr iyo kow iyo toban qofood ba yani shacabka isku jira lagu timay shacabka qaar baa la firdayay saddex qofood oo shacab ayaa yani lala soo haray baa layidhi hadda meesha shabaab baa ku sugan nimankaas habeenkii waa waa bamgarey waxaa weye waxaa lay armushaayeen waxaa lay dilaayeen waxaa lay qaadanayeen ma qabsadayeen waa iskaga tegayaan iskaga tegayaan meesha iminka hadda waxaa gacanta ku haya shabaab meesha kale waxaan kuu sheegay meel u jirta marka haddana lix kilomitr u jirta ayaa miina ka qarxaday ciidana ayaa laba shabaab lagu dilay hal iyadoo maxaan kuri meesha maraayeen maxaan kuri waa ku dhaawacmay waayahay marka shabaabka een, weerarkaas lagu qaaday wax dhibaataa ma u geysteen dadkii shacabka ahaa
may waxa dhibaato shacab uma geysanin waxa shacab dhibaato looma geysanin shacabku shacab yani ciidamada yani ameerikaanka iyo kuwa soomaaliya garabsanaya ayaga shacabku dhibaato geysan guryo jirteen oo maxaan kuri maxaa haysay oo laba qofood kamid ah waa dhimatay halka guryo badan oo shacabka waa dhimatay iyo shabaabka laba guri deganay laba guri labada guri shabaabka deganay intuu ku deganaayo maxaan ku dhahda afar ahayn oo shabilaay ayaa gurtay iyo laba qofood oo deganaayo maxaan ku dhahda ayaa ku dhimatay
waaya marka hadda ciidamadii dib miyay uga laabteen weerarka soo qaaday ها والله هذا فريش ما بدو لا قيم بدران لكن برضه فضل وكيل اللي هي markay ay nimanka iyaga saas way meelay ay galaan maan karo waa arbishayan kulli mid kale bbc waa kabaqle kulli kan ku sheegay ma adag way ma ila adag iyo oo dheer maan karo waliya kismada kismaay ka dhacday adag way meelaha meelaha mid waa kale aadu daran maan karo ciidamada dowladda wata taageer isku baabiyo waaya hadda marka jawigii goobta een, weerarkaasi uu ka dhacay waa sidii caawa alxamdulilah hadda jawiga waa degan yahay maanta yani wadanka dhan baa hadda iska qabsana maanta meel hadda yani hasino nabad ma jirto marka abaar iyo ciidama- colaad ciidamadan aad sheegtay ciidamadan aad sheegtay ee midooda africa ay een, amisom ee jidka loo galay xageebay ku socdeen iyaga niyo waxaa ku socdeen xagga muqdisho ay soo jeedana ma garatay waa gartay
meel marka u jeedta magaalmaha shabeelle hoose marka u jeedta dhinaca maankura waqooyi soo jeedta marka lix kilomitr ayaa meena loo guday meesha meesha meel banaan anigu aqal dhul banaana weeye meenadii marka baabuurka la qaahay gadaal ay lugihii dambe marka ay jirteen ay la qaahay ayaa kuwii dambe maankura ayaa baabuuri meesha banaan ba ay ku eriyeen kuwii meesha qarax dhigay kor baa laga arkay waa eriyeen banaan bay ahaday laba qofood meesha lagu soo martay labadii qofoodna meesha baa lagu dilay laamiga u yaalla ma garatay waa gartay amisom wax dhibaataa miyay geysatay waa shacab waxa uma geysan lama gabo shabaabka isreel moogi waa kan shacab uma geysanin laakiin ayaga baawur baa laga gooya dagaal odan ka dugtay taas midaas anaa arkay maanka anaa baawur soo saaran soo arkay taas midaas anaa arkayga goobjoogo u warramaya waryaheena xasan haykal ayuu kaasi ahaa madaxweynaha khaatumo cali khaliif galayr waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha puntland ay ilaa xilligan wadahadalka ula furi waayeen waxaana uu sidoo kale tafaasiil ka bixiyey heshiis dhowaan somalilan iyo khaatumo ay ku wada gaareen magaalada cadis ababa ee xarunta dalka etoobiya waxa uu sheegay in somalilan ay diyaar u tahay in ay khaatumo wadahadal la furto waxaa kaloo uu sheegay puntland inay diiday dhankooda wadahadal ama wadaxaajood ay la furto maamulka khaatumo eedaasina khaatumo aysan lahayn waxaan isleenahay rajadaanu anna ku leenahay haddaanu khaatumale aanu nahay rajo soomaalinimo uga dhowey ma muuqato aan sababeeyo tallaabada ugu horeysa sow nalooma soo hiilin waayin sow qabiil ahaana wuxuunbaa meelaha abtirsiino dadka lagu madalufiyo naloo akrinaye abtirsiinadaa war wax miyaynu ku helay ma lagu hayaa wax geel maala ina siiye miyay jiraan wax dhulka inala daafacay miyay jiraan wax xitaa aan inagu wiirsan miyaad maqlaysaan si kasta waa ula doodnay warhooy odayaal isimo badan baa jiro aada leedihay annana aanu leenahay isimadeennu ha isu yimaadeen ha shireen arrimaheenna ha gorfeeyeen wixii xali noo noqonaya waa wada dhalanay dhulkuna waa inaga dhexeeyaa bal balkeena shir noocaasa anaa kaaba tagnay oo burtilo tagnay war maamul ahaan puntland baa tiinan ana khaatumaana ee maamul ahaan isu aragno oo maba jirtaane maba jirtaane yaanu la shirnaa waaba waa iska riyoonaysaa war haddaynan inaku xitaa taa yeelaynin war bal cid kale oo aftirsiinadaa guud cishaa marka lasii aado waxaaba magacyo adag oo pre islaamica qabla alislaamana waa la galaa waxay kuwaasuna noo keeneen gabayadii maansada gubana iyo calidhuux gabayadiisana waa ku haynaa waktigaa iyo waaqicii markaa yimi waxuu inoo soo kordhiyay ma jiro waxaan ka badin weynay khulaasatalkina warka inuu kusoo ururo khayrulkalaami maaqalla wadallay ahayde war waxaanu ka badin weynayna markaa inaanu wada hadallo hadda lama aanan dhuuman hadda dastuurkay ku taallaa meeshii danteenu taallaba ee wada hadalay inoo furana weli waa noo furan hadday kuwaas berri ogolaadaan waxa noo diidayaa ma jirto wada hadalkaasaa noo furmay tallaabadii ugu horreysana waa dhacday hadda waan wada hadallo waa heshiinay ma aha war ilaahay ka boqol oo hanahafrina eh haddaad bawranaysaan waa nala iibsaday warta sixirkiinu intuu yahay ma ogtihiin iyo asalkiina war bal suuqa fiiriyo cidida rabta in inay naga kiina iibsato bal runaan su sheegnay ma lahayaa maya war nin dusa oo baabuur la soo siiyo oo xoogaa lacaga la soo siiyo oo la yaro ama maano waray nimankaasu in badan oo lacag badan oo iyaku lahayna kaga luntay waa waxay dhaadeen waa ninun foosto hoosta ka go-an biyo ku shubay dhulbahantaha ama sooliya sanaagiya cayn dadka la raadinayo ee isinka ah ee caaqilka ah ee ningarboodka ah ee u tegaya ee go-a faraqyadiisa lacagta looga soo bixinaya wax allaala waxay usoo kordhisay ma jirto nabad uma keenin maamul u dhisan oy ka mid yihiin oo ka dhex muuqdaan uma keenin ictiraafkana ay ku riyoodaan uma keenin roy nimanka cid ku khasabtay ma jirto
hogaamiyaha khaatuum cali khaliif galeyr ayuu kaasi ahaa waa hagaag barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida ayaan weli bartanka uga jirnaa duqa degmada garowe xasan maxamed ciise goodir oo waraysi gaara siiyey raadiw daljir waxa uu siyaabo kala duwan uga hadlay xormaysi lagu sameeyey degmooyin hoos yimaada degmada garowe horumarka ay ka sameeyeen dhanka bilicda amniga iyo sidoo kale dadaalada ay wado degmada hoose ee garowe wariyaheen cabdixakiim xuseen xasan ayaa xafiiskiisa ku waraystay
waa mahadsan tahay weriye arrintaas waxa weeye waana soo gaadhay waana ka warhaynaa waana tagnay dhulka intiisa badan anigu waan tegey iyo tiim ila socday oo nabadoonna ku jireen iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaal kaleba waanu tagnay waxaanu soo aragnayna waxa weeye in dooxooyinkii xoolo daaqsimeedka ahaa la googoostay oo la xirmaystay oo yacni dooxaba qof ama laba qof ay kala goosteen taasna waxa weeye waa mid aan la aqbali karin dhulkii dawladdu bixisay waa dhul dawladdu bixisay waana sharciyeysan yahay dhulkan dawladdu bixinna hadde waxa weeye oo daaqsintaas ah oo aan dhul maaragtay degaanba ahayn hadde waxa weeye waaan waxaan halkaan fariintaan ka gudbinaya waxa weeye waxaan ka midaysannahay maamulka gobolka oo nabadoonada isimada iyo dhammaan waanu ka wada hadalay shir weyn baanuna u ballansannahay qoraallaana maaragtay iyo dokumentiyaal la saxiixi doonaa kabacdina waa la fulinayaa waa la furayaa dhulkaas dhulka waa la furayaa xaqna ma aha in qof laba kilomitr iska iska xirmaysto oo dadkii meelay ka leexdaan ay waayaan qof kalena laba kale ku xigta hadda dhulkii dadku ma qaybsan dadka dhulka waa ka dhexeeya qofkii meel uu maalgelin karo oo maaragtay wax maaragtay wax kasoo fasax u weydiista dawladda oo la- la garto in maaragtay meeshaas uu fasax loo siiyo oo maalgelin uu ku samaynayo hadde waxa weeye de dawladda inay ufasaxdo ay tahay laakiin dhulkii in layska googoosto oo qofba dooxo goosto wax suurageli kara maaha arrintaasna nabadgelyaday wax u dhimaysaa dadkaana iskaga hor imaanaya kabacdina dhibaataa dhacaysa dadkeennuna inu islaayo ma rabno in dhibaata dhacdana ma rabno waan xaaqaynaa haddii alla idmo cagafyaan geyn doonaa waxaana ka horeyn doona inaan maaragtay shir qabanno shirkaasna hadde haddaba nabadoonada iyo kulli amarkii waa la baxshay ee dokumentiyada iyo shi- baan la saxiixin waxaana la isugu imaan shirkii guud laakiin isimadana waa wargelinay arrintaasna maaragtay isku mowqif baa laga yahay iyadoo maaragtay guddoomiyaha gobolka na hogaaminayo baana hawshaa fulin doonaa haddii alla idmo ugu dambeyntii gudoomiye xaaladda abaaraha ee deegaamada ee degmadu ay xukunto waa sidee iyadoo ee, dhowaan ee, meelaha qaybtooda xilli roobaadiyada uu ka da-ay haddana gobolka nugaal gaar ahaan siiba degmadu intay xukunto ee roob kama soo dhowaan xaaladda abaarta maxay degmadu war ka haysaa tuulooyinkii xaaladoodii Een, sida aad u sheegtay weeye een, waddanka waxaa ka dhacday abaar adag baa ka jidha een, oo ay ku jidho degmada garoowe degmadanuna waxa weeye meelaha ugu dardaran bay ka mid tahay dhulkeeda inta badan guud ahaanna abaar baa ka jidha degmada een, aada u adag een, haddee roobab ka da-ay oo maaragtay eh, bari ka da-ay iyo karkaar dadka qaybaa u guuray qaybo aan guuri karinna way jiraan een, oo maaragtay deegaamadoodii jooga mana wada kici karo dadku oo de wax la malayn karo ama dhaqaalo uma wada haysto Een, dad xoolihii maaragtay wax yar uga hareen baaba jira dad aan wax u gadmaya iyo waxay haystaan midna jirin baa jira dad maaragtay een, aan sina u gaari karin baa jira een, ummadda intaa leegna ma wada gaari kadho sidaa darteed dadkii waa yani deegaamadiisii buu badankiisi joogaa waana abaartuna si adag bay u haysaa halkana fariintan ka diraya waxa weeye annaga haddaanu nahay degmada garoowe waxaanu maaragtay een, waxaanu maaragtay magacownay ee, guddi abaareed guddiga abaarahana waxa weeye waxaan rabnaa inuu dhowaan howlgalo oo dadka sidii loogu khidmayn lahaa in maaragtay ay ka howlgalaan guddigaas waxaan rabnaa in lala shaqeeyo oo loo istaago inaynu dadkeenna aynu maaragtay een, waxaan u qaban karro u qabanno si aynu xanuunka iyo dhibaatada iyo culayska aynu qaadi karin ula qaybsanno waxuun maaragtay uga fududayno haddee xoolaha hadday xooluhu dhaafaanna dadka iska soo xerooda ma odhan karre inta waxo- waxooda wax u nool yihiin oo xoolahooda wax uga uga harsan yihiin wixii loo qaban karo oo iyaga iyo xoolahoodaba in loo qabto baa maaragtay meesha ku jidha Een, waana og tahay oo wax een, dadkaanu waxa ay haystaan oo ah hanti ah waxa ugu weyn waxa weeye waa xoolaha lafdhabarta dhaqaalaheena waa xoolaha miyi iyo magaalaba iyadaan ku tiirsannahay sidaa darteed waxaan halkaan maaragtay uga soo jeedinayaa bulshada reer nugaaleed gaar ahaan degmada garoowe gaar ahaan caasimadda dadka ku dhaqan waa inaan u istaagno sidii dadkeenna aan u gacan qaban lahayn kii shilin hayaa shilinka baxsho kii dhar dhaxanta laga huwadaa dharka uu eh, hayaa uu dharka baxsho kii teendha haya oo bacda haya uu bacda baxsho kii raashin hayaa uu raashinka baxsho oo dadkiiba aada ay ugu liitaan raashin la-aan kii maaragtay booyad hayaa uu booyadda baxsho kulligeen inaan u midowno waxaasna sida ugu saxsan aynu u maamullo wakti dheer baana maaragtay ina kusoo aadan oo haddaan ilaahay roob soo celin inaynu arrintaa guntiga dhiisha isaga dhigno oo sidaynu hadda markii dalkeena lasoo weeraray sidaynu is- isku duubnida uga baxnay oo habeen iyo maalin u wada shaqaynaynay tii baan idinka doonaynaa duqa degmada garawe goodir oo u warramayay waryaheena cabdixakiin ayuu kaasi ahaa waxaa la soo garay dhegeystayaal haddii aad maqli jirteen xubnihii barnaamijka haatan kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo nooga imaanaysa stuudiyaha daljir ee boosaaso waa kan weri xuseen cabdi jimcaale
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumarno wargeeska daily telegram wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay gabadh dhimatay oo ku guulaysatay in meydkeeda la kaydiyo iyadoo ka rajo qabta in ay dib u soo noolaato gabarh afar iyo toban sanno jir ah oo doonaysa in jidhkeeda la keydiyo markii ay dhimato si haddii daawo cudurkeeda loo helo mustaqbalka ay u soo noolaato ayaa ku guulaysatay dacwad ay geysay maxkamad intii aysan dhiman ka hor gabadhan oo qabtay cudurka kansarka ayaa waxaa taageertay hooyadeed si ay u hesho waxa ay rabto oo loogu kaydiyo jidhkeeda laakiin aabbaheed ayaa arrintaa ka soo hor jeestay waxa ay u qortay warqad garsooraha maxkamadda magaalada london iyadoo sheegtay inay rabto in ay wakhti dheer noolaato oo aysan rabin in lagu duuga dhulka hoostiisa gabadhan oo dhimatay bishii oktoobar kuna dhimatay magaalada london ayaa meydkeeda loo qaaday waddanka maraykanka si loogu kaydiyey qaboojiye garsooraha maxkamadda sare ayaa go'aamiyey in hooyada gabadha ay go'aan ka gaarto waxa laga samaynayo jidhkeeda markii ay dhimato gabadhan oo degganayd magaalada london ayaa internetka ka baartay habka maydka loo kaydiyo ee la yidhaahdo karyonis bishii ugu dambaysay ee nolosheeda markanna waa wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku qoray hogaamiyaha ruuxiga ah ee waddanka iiraan oo sheegay in ay jawaab ka bixin doonaan haddii maraykanku cusboonaysiiyo cunaqabataynta uu ku hanjabay hogaamiyaha sare ee waddanka iiraan ayatullaahi sayid al khumeyni ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay jawaab celin ka bixin doonto haddii maraykanku ku dhaqaaqo tallaabada ah in la cusboonaysiiyo xeerka xayiraadda iiraan ee lagu magacaabo i s a kaas oo dhacaya dhammaadka sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka aqalka wakiilada ee waddanka maraykanka ayaa codsaday in toban sanno lagu kordhiyo i s a da horaantii bishan laakiin si ay sharci u noqoto biilka ayaa waxaa ansixin doona sanadka sidoo kalena uu saxiixi doono madaxweynaha haatan ee waddankaasi maraykanka ilaa iyo hadda xukuumadda maraykanka ayaa geysatay dhowr jeer xadgudubyo la xidhiira heshiiska nukleerka ayuu ayatullaahi kumeyni u sheegay xubnaha iskaa wax u qabsa ee ciidamada basij ee magaalada tehraan maalin ka hor xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsanid xuseen madar haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii cayaaraha oo noogu imaanaysa stuudiyaha daljeer ee boosaaso waa kan waryaheena cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamadii boxing dheyga ayaa la ciyaaray ee horyaalka ingiriiska lix iyo labaatanka bisha loogu talagalay in la ciyaaro kulamo xiise badan ayay ahaayeen nadiga watford iyo crystal balas ayaa kulankii ugu horreeyey wada ciyaaray waxaana ay ku kala baxeen hal iyo hal tababare sam aladhays oo nadiga crystal balas isbuucii hore loo dhiibay ayaan guul ku hogaaminin kulankiisii ugu horreeyey arsenaal qaybihii ugu dambeeyey ee ciyaarta waxa ay hal iyo bar kaga badisay nadiga westbrom albion waxaana goolkaasi u suurageliyey ciyaaryahan oliver jiro kaasi oo guusha gacanta u geliyay tababara arza winger nadiga balin ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga meresborg lagu magacaabo halka jelse saddex iyo eber uga badisay nadiga f c bournemouth laba ka mid a goolashaasi ciyaaryahan bedro rodrigas ee qaybta hore iyo qaybta dambe dhaliyay halka idan hasaad oo gool rikooraha kooxda hogaaminaysa horyaalka ingiriiska ee chelsea uu u dhaliyey tababare antonio conte ayaa kulankii labiyo tobnaad oo xiriira waxa uu gaaray guul halka everton ay labiyo eber uga badaysay nadiga leicester city oo ay nadiga leicester marti qaadeen nadiga everton manchester united-na waxa ay saddex iyo hal uga badaysay nadiga sunderland tababarii hore kooxda manyu david mers ayaa guuldaro kala kulmay nadigiisii laga ceyriyey westerham united waxay afar iyo hal uga badaysay nadiga swansi halka manchester city ay saddex iyo eber uga badaysay nadiga city oo ay marti ugu ahayeen daqiiqadii labiyo toddobaatanaad yaya tuure ayaa goolka rikoraha u dhaliyey waxaana goolka labaad daqiiqadii toddobaatan iyo sideedad u dhaliyey kaleji enhenjo kaasi oo baryihii dambe kooxdaasi u wanaagsanaa waxaana gool daqiiqadii sagaashanaad iska dhaliyey ciyaaryahanka courti davios lagu magacaabo goolasha manchester city qaybtii dambe ayay wada dhalisay kaalinta labaad ayayna soo gashay oo soddon iyo sagaal dhibcood ayay leedahay halka jelse ay leedahay lix iyo afartan dhibcood liverpool ayaa ku xigta oo weli kulanu dhiman yahay oo toddobiyo soddon dhibcoodle halka arsenaal ayay toddobiyo soddon la wadaagto nadiga liverpool tottenham ayaa ku jirta kaalinta shanaad inkastoo weli kulan u dhiman yahay oo soddon iyo saddex dhibcood nadiga manchester united ayaa wada wadaagaan maantana liverpool ayaa soo dhaweyn doontan adiga stoke city war ka soo baxay kooxda real madrid ayaa lagu xaqiijiyey gaar ahaan wakiilka ciyaaryahanka reer colombiya ee james rodriguez georgi menis inuu ciyaaryahan james sii joogi doono garoonka santiago barnabo inkastoo markii hore lala xiriirinayay inuu ku biiri doono kooxaha horyaalka ingiriiska ka ciyaara kadib dhaqaala-aan soo wajahday in adiga baris san german ee milkiilaha reer carbeed uu shantii sane u dambeysay ku hogaaminaya ciyaartooyda ugu qaalisan waxaa la sheegayaa in ciyaaryahan angel damaria ah oo argentiin u dhashay oo siddeed iyo labaatan sano jira uu ka tegi doono kooxdaasi waxaana uu aadayaa dalkaasi jiina oo baryihii dambe ciyaartooydu ay lacaga qaaliya u raadsanayeen nadiga zavilyana waxay doonayaan qaab deena inay ku qaataan ciyaaryahanka lagu magacaabo antonio marshal kaasi oo nadiga manyu dhanka weerarka uga ciyaara guud ahaan barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida oo idinka imaanayey magaalada muqdisho saaka intaas ayaan ku soo koobaya waa soo saaridda iyo tebintii weriye maxamed cabdulahi cali kooshin oo dhammaantii idin leh ammaano allah
waan idin dhaliilay idin dhaliilay waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysa weyde dhegaysa weyde dhan kalaad u sootaane dhegala wax mamaqal dhan kalaad u sootaane dhegalayo wax maqal oydhaxani haysan dharuqaad isleeyay aabadhaanka tegay ban ku dhawee isleeyay hooyadaxani haysan dharuqaad isleeyay aabadhaanka tegay ban ku dhawee